الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته su-aasha sideed iyo labaatanaad waxa ay leedahay soomaalidu waxay sameeyeen wax loo yaqaano gardaadis oo ilmaha yaro dhashay markuu afartan maalmood jiro qof baa loo dhiibaa arrinka noocaasiyana way caadaysteen dadku weliba waxaa la socda arrinta noocaasi ah qofkaasi loo dhiibay ilmuhu in la mid noqonaya dadku inay aaminsan yihiin su-aashaa jawaabteedu waxa ay tahay arrintaa lagu magacaabo gardaadiska waxaa la socda caado iskama aha qura ee waxaa la socda waxyaaba ictiqaadaada baa la socda waxyaaba caqiidaha oo ay ka mid tahay qofkii ilmaha loo dhiibay la yidhi qaad in la aaminsan yahay ilmuhu inuu la dabeecad noqonayo oo uu la dhaqan noqonayo oo dabeetana qofkii haddii ilmuhu wanaagsanaadana qofkii loo arko in wanaagga isagu uu sabab u yahay oo nooc barako oo kale qofkii laga ictiqaado ama laga aamino haddii uu ilmihii si kale uu noqdana in qofkii la baasaysto la yidhaahdo waxaasoo dhan waxaa sabab u ah qofkii hebel la yidhaahdo ayaa gardaadiyey waxaanaynu ogsoonahay baasaysigu inuu yahay caqiido jaahili ah oo islaamku xididada uu siibay oo uu la dagaalamay oo nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu yidhi laa tiyara ay fi lislaam islaamka dhexdiisa lama ogolo wax la dhaha baasaysi wax la arko ama wax la maqlo ama wax la ogaado in la baasaysto la ictiqaado inuu isagu dhibaatada keenay amase inuu sabab u yahay mid bannaan ma aha sidaas oo kale qadiyadda barakada ku saabsan albarakatu min allahi subxaana watacaala suu yihi nebigu caleyhi salaatu wasalaam kamaa fi lbukhaari barakadu xagga ilaahay bay ka timaadaa shay barako shareecadu ay ku sheegtay ayuun baynu barako inagu ku sheegi karnaa waxaana looga barakaysan karaa shayga qaabka ay shareecadu tidhi ha looga barakaysto marka arrinka noocaasa caqiidooyinka aan saxda ahayn ayaa la socda in la iska daayo weeye oo meesha laga saaro maadaama caqiidooyin jaahiliya arrinkaasi uu xambaarsan yahay wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu